waxaa dhacday in ay guuldaro kala kulmeen meesha ayad ahayd intaa kadib ugama aan naharin inta ayad ahayd oo in meeshii nagu soo weerareen aan isaga caabinay oo keliya ugama aan naharin waxaan samaynay oo kale inaan waddo kastoo ay ku baxeen aan kula baxnay isla markaana aan ula dhaqannay dad burcad ah oo oo magaalo boob ku sameeyey oo kale sidii loola dhaqmi jiray inaan waddooyinka ma garanaysaa aan oga soo reebreebna meydad iyo dhaawacyo aan oga reebna ku samaynay ilaahay baa arrintaas nagu garabsiiyey dadka meesha ay dhibaatada ku gaartay oo oo ka mid ahaa nimanka shabaabka ah oo meesha ku dhammaaday waxay ahayn toban shaksi waxaa kaloo noo suurto gashay inaan askari ayaga ka tirsan aan si nolol aan ku soo qabanno isagoo qorigiisa iyo booskiisa sita waxaa kaloo noo suurtagalay in aan nimanka aan ka furannay qalab hubka qeybihiisa kala gedisan oo u badan hubka gacanta oo ay ka mid yihiin bambooyin waxaa kale oo ka mid ahaa qalabka isgaarsiinta oo haanseedyada loo yaqaano ayaa ka mid ahaa saa u arkaysaanba hadda kan oo kale ayaa ka mid ah qalabka aan ka soo reebnay oo isgaarsiinta waxyaabihii aan ku guulaysanay ka mid ahayd markii aan isgaarsiinteeda qayb ka mid aan gacanta ku dhignay in ay noo fududaato haddana meesha aan ka dilin lahayn ayaga inaan ka dilin mar labaad